barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa v o a qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaadna ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aadna ka dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal waa talaado bisha juunna waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaafar kuukaaye
qodobada aan idinku hayno barnaamijka maanta waxaa ka mid ah haweenay kalluumaysataa oo ka shaqaysa badda seylac kalluunkana soo jilaabata ayaa u iibgeysa waddanka jabuuti warbixinayaan dhegaystayaal idinkaga haynaa kalluumaysataan oo laashiroo dhaqan baan wataa motereer saaraya anaa gacantayda ku shaqaysta gacantaydaan ku jillaabaa ilaa iyo laba iyo labaatan sana badda waan joogaa sida deeraga oo kale bayaadka oo kale gaxashka oo kale libaaxa oo kale adigu waxba ma dhaafade kalluunka wax kasta nooc kasta waan soo saaraa jabuuti baan u iibgeynaa jabuuti waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada jabuuti oo iyaguna sheegay in xilliga xagaaga kalluunka uu aad u soo dhowaado oo ay ganacsi xooggan ka helaan waaye hore kalluun dadku rabaan ma kalluunka ma cuni jirin waxay odhan jireen waan ku waan ku halaalnimo odhan jirin laakiin sida iminka ilaa lix sanood oo aan joogay meesha aad baan u cunaa kalluunka dadka aad bay u isticmaalaan saamis ahaan bay ka dhigaan cash ahaan bay ka dhigaan aad bay u isticmaalaan bate ton cas iyo ton cad bay geliyiin tonka cas waa kaa u fadimiin badanba oo iminka halkaa shiinaha iyo dhulkaa waa ku qaali batay
qodobadaasi iyo ciyaarihi ay ku jiraan ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka xeelilaalyaha guud ee mareykanka jeff sessions ayaa la filayaa inuu su-aalo uga jawaabo golaha senatka maanta waxaana ay u badan tahay in wax laga weydiiyey xiriirka uu la sameeyey danjirihii ruushka iyo doorkiisii ku aadanaa ciirintii agaasimihii f b i da james comi guddiga senatka u qaabilsan sirdoonka ayaa waxa ay dhegeysan doonaan hadalkaasi uu jeff sessions ka horjeedin doona iyagoo su-aalo weydiin doona waxaana dhegeysigoodaani wuxuu qayb ka yahay howlo isdaba jooga oo la xiriiray baaritaanadii lagu hayay doorkii ruushku ee doorashadii madaxtinimada mareykanka ka dhacday sanadkii hore sessions ayaa iska saaray bishii maaj inuu ku lug yeesho baaritaanada f b i da ay ka waday arikaas kadib markii uu sheegay in laba jeer uu la hadlay danjirihii ruushka sergef kisleyang halkaas oo markii doorashadu ayn dhicin ka hor bishii novembar ka horna laba jeer la sheegay in uu la hadlay danjirahaasi
maxkamadda sagaalaad ee racfaanka ee magaalada san francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha maraykanka donald trump uga mamnuucay muddo sagaashan cisho ah inay maraykanka ku soo galaan muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka islaamka oo ay soomaaliyana ku jirto dhammaan garsoorayaashii qaadayay dacwaddan ayaa isniintii si wada jira uga soo horjeestay amarka ku-meelgaarka ah ee madaxweyne trump uu soo saaray labada bishii maaj bayaan ka soo baxay garsoorayaasha maxkamadda ayaa lagu sheegay in loo diido soo gelitaanka maraykanka dad ka badan boqol iyo siddeetan milyan oo ruux oo ku nool lixda waddan ee uu amarku khuseeyo iyo in la mamnuuco guud ahaan qaxootiga iyo sidoo kale in la dhimo qaxootiga maraykanka iman jiray sannad walba ay tahay arrin aanan waafaqsanayn shuruudihii loo baahnaa ee awoodaha madaxweynaha qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi madaxweynaha waa inuu daliilo ku filan u keenaa in dadkaasi ay yihiin kuwa dhaawici kara danaha iyo ammaanka maraykanka
duur wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a markan aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta magaalada seylac waxaa ku sugan haweenay in ka badan labaatan sannadood sheegtay inay ka ganacsanaysay kalluunka islamar ahaantaasina ganacsiga waxaa usii dheer in iyadoo ay gacanteeda markaasi kusoo jilaabato haweenaydan ayaa wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good uga warantay hawsha ay hayso magacaaga adoo ku bilaabaya maxaad ka shaqaysaa mumine faarax geelaa la yidhahdaa baddaa somalilan baan ka shaqeeyaade maxaad ka shaqaysataa kalluumaysataan oo laash yaroo dhaqan baan wataa moteer yar saaran yahay marka ma lagu wadaa laashka yar ee mooteerka yari saaran yahay mise adigaa wata gacantayda ku wataa anaa gacantayda ku shaqaysta gacantaydaan ku jillaabaa muddo intee leeg ayaad kalluumaysanaysay ood kalluunka ka shaqaysanaysay dee iminka intaanan jira cimrigeyga toddoba iyo afartan baan jira ilaa iyo laba iyo labaatan sana badda waan joogaa kalluumaysiga waxyaabaha aad soo jilaabato ee aad ka shaqaysato ee inta badan aad soo saarto yaa kaa iibsada kalluunka jabuuti baan geeyaade noocyada kalluunka eed jilaabato ee aad soo saarto kuwee ka mid a deraga sida deraga oo kale bayaadka oo kale gaxashka oo kale libaaxa oo kale adigu waxba ma dhaafade kalluunka wax kasta nooc kasta waan soo saaraa muumina yaa kula shaqeeya adiga ee laashkaa kula wada aad badda kula jirto dhalay baa ila socda dee afar wiil oo dhalay ila socda marka muddada aad saylac deganayd ee labayo labaatanka sana ah waxaad ka shaqaysanaysay shaqadan kalluumaysiga un miya ha kalluumaysi baan ka shaqaysanaya caruur fara badan baan leeyahay dib kusoo korsanay ubadkaagu waa intee sideed weyn marka iyaga waad ku soo korisay shaqadan kalluumaysiga miya ha
ma barteen iyaguna shaqadaa kalluumaysiga ha camal kalaba uma haya dee badaasun bayla joogaan waxaan ku weydiiyey muumina intee kiilo oo kalluunaad soo saartaa maalintii wallaahi maalinta u yartay konton kiilo baan keenaa mar afartan kiilo mar soddon kiilo adu boqol kiilo badda waa iska nasiibooyo Ee.
faarq waan kusoo galnaa jirta marka inta kiilo ee aad soo saarta ee kalluunaba waxaad u iibgeysaa soo maaha jabuuti jabuuti baan u iibgeynaa jabuuti sidee kaa lagaaga iibsadaa markaad jabuuti geyso jabuuti qiimaha kalluunka lagu iibsado dee waa ilaa shan boqol oo faran markaa suuq ma leeyahay kalluunku kalluunku jabuuti suuqu iska leeyahay bishaa rabadaan waxaanan ahayn maadaama ma garanaysaa aad tahay haweeneydaasi muddada badan ka shaqaynaysay kalluumaysiga ee badda ka kalluumaysanaysay ha haween kale oo kalluunkaa ka shaqaysta oo deegaankaasii ma jiraan oo saadoo kale kalluumaysataa ooyo dadku dad dumar iyo ragba waa la heli lahaa waxay u baahan tahay wax de dadkii caawiya oo dee dadkii haddii xitaa wax beri lahaa waxay u baahan tahay dee xoolay u baahan tahay de laashka aad wadato ee aad ku kalluumaysanayso maadaa iibsaday mise waa lagu caawiyey maya aniga madaxweynaha jabuuti baa isiiyey hooyo allaba allah ka noqda markii markii uu arkay inaad tahay haweeney dadaalaysa oo kalluumaysanaysa ayuu madaxweynuhu ku siiyey miya markaa ma waxa kuu saaran een, tallaagad qaboojiye leh ayaa kuu saaran laashka may baraf baan ku gurnaa talaagada haye barafka jabuutaan ugu dooranaan ka soo qaadanaan ku gurnaa dad badan oo ku dhegaysanaya oo idaacadda kaa dhegaysan doonaa waxay isweydiinayaan sida aad u baratay wadista laashka kalluumaysiga iyo qaabkan loo kalluumaysanayo yaa barray bays odhanayaan maxaas odhan lahayd een, muuminaay aniga odaygayga ay bare odaygayga odaygaaguma nool yahay odaygaygu dee hadda waan kala tagnay waa ugu joogaa dee marka ma intii aan idaan kala tegin buu ku baray habkan loo kalluumaysanayo Ha. ha intii aan wada joognay halkuu isagu imiga jooga isaguna fadeed bu iska wataa ku kalluumaystaa oo xaas kale iyo reer kale u leeyahay miya ha ma jiraan haween kale oo ka shaqaysta kalluunkan oo degan may ma degmada saylac jiraan haddii la isiin lahaa hadde xoolo aan ugu dadka hadde u baro wax waan bari lahaa hadde aanu intaa imika yaadhe dad baa u faa'iidayn lahaa intee in leeg oo kalluumaysataa ayaa ka shaqaysataa degmada saylac degmada zeyla ilaalooya hadda dadku ay badan yihiin de markaa ma iskaashataa ad leedihiin dee waxaa loo baa iskaashato waan leenahay haa de iskaashatada adu xubin ma ka taha oo ma ku jirtaa haa de dad yaroo in yaroo daba isku urursan baan nahay de wax caawimaha ma ka heshaan hay-adaha een, hay-adaha caawiya mido annagana soo gaadho hooyo ma jirto inaana been kuu sheegin xagga wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee somalilan wasaaradda kalluumaysiga maxaa yaala de wixii yaray mooteero yaray keenaan dee meel yaro saylaxdaasaa wax la keenaa waxaa yare la keenana meeshaa saylax annaga nama soo gaadhaan bu hooyo reer reer baa loo qaataaba wax ma kaa soo gaadhaan markaa adu haye wallaahi meesha wixii la bixinayo markaaba waa lala kala yaacawno waxba ma aragna annagu
aad iyaad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd mid ka mid a kalluumaysatada magaalada saylac waxaana ay ugu waramaysay wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good dhinaca kalena dhallinyarada jabuuti ku nool ayaa sheegay in ganacsiga kalluunku uu kor u kaco xilliga xagaaga xagaaga ayaa haatan waxa uu ka bilowday dalkaasi waxaana dhallinyaradu sheegayaan in dadku haatan ay ku baraarugeen kalluunka oo xilliga xagaagana aada loo cuno wariyaha v o eda sagar siciid faarax ayaa warbixinta nooga soo dirtay jabuuti dhallinyarada ku nool wadamada ay xeebta badda casi marto ee ka ganacsada kalluunka ayaa waxa ay ka faa'iidaystaan xilliga xagaaga ee kulaylku uu jiro wakhtigaas oo kalluunku uu xagga sare ee badda hawo u soo doonto haddaba dhallinyarada jabuuti ee kalluumaysatada oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa waxa ay kalluunka ay dabtaan xilliga xagaaga u iibgeeyaan suuqyada kala duwan ee dalka jabuuti iyagoo kalluunkaasi qaar ka midana u dhigta xilliga qabowga ah haddaba cali maxamed yuusuf iyo dhallinyaro kale oo kalluunka ka ganacsata ayaa iga waramaya sida looga iibsado kalluunka iyo sida ay xilliga xagaaga uga faa'iidaystaan wallaahi kalluun aad- kalluun badan aad baa u badan baan iibinaa huleelaha waaweyn oonu qaybinaa shicibka badan badi wel waxay nagu soo baxaan telefoonka nagu soo baxaan toban kilo qaatal badan aad aad buu wax ilaa qiyaas marka eegna ilaa saddex boqol afar boqol oo kilo baan iibinaa nooca ugu badan inaad iibisaan waa noocee waxaan u iibinaa daariga ugu badan dadka hejuud daariga aad u jecel yihin iyo waxaa ku sii xigay libaaxa imika la bartay oo ciyaarka baa ciyaarku guriyaa libaaxu haa shaarb libaaxa iyo kaxashka oo filiga laga dhigayo milu bayaadka oo kale isticmaalaan marka aad iyo aad baa bartaan baa hejuudi kalunka aad baan u cunaan
tusaalahaan oo kale imsaad siisaan kiiloogii ama lacag qiimaha ugu yar iyo qiimaha ugu badan Ah, imika dee gi- kalluunka qiimihiisu waa qiimo male maxaa yeele xadidan oo joogto male usoo bedelaa kobo suuqu si soo gol imika kilo daarka wuxuu taagnaa maanta ku furan buu taagnaa Ba- bishii hore wuxuu taagnaa kun shan boqol markaas ilaa toddobaadka dambe waxa laga yaaba inuu s- toddoba boqol iyo lix boqol yimaado waxa kulayaasha markuu xagaa soo galo kalluunka kor soo baxo aad buu soo bataa
marka xilliga een, kuleelaha een, kalluun badan baad heshaan adinku aad aad soo dabataan Ah, marka golaada kalluun badan baa soo baxa laakiin marka dabalxeegaha soo dhacdo dabeeshan kale ee- ee ka timaado aan galbeedka ee ka timaata kalluunku waa bataa kacsanoo dib buu noqdaa shibig lama dhigi karayo batay khaydkeeba galwaa baa dhacday markaa marka waxaad ka faa'iidaystaan een, inta aysan dabiil xagaagu bilaaban ee kuleelku bilowdo Ah, intaana dabalxeegaha bilaaban kulaku markuu soo kulaku jilo ka faa'iidaysanaa kalluunka siinayana wixii dabalxeegaha soo baxana dee wax yar baanu helanaa intaana waa asiil iyo wiiwina Een, ka war rabadaanka dadku kalluunka rabadaanka say u cunaan waayihii hore kalluun dadku rabadaanta ma kalluunka ma cuni jirin waxay odhan jireen waan ku waan ku halaana ma odhan jirin laakiin se imika ilaa sh- lix sanood oo aan joogay meesha aad baan u cunaa kalluunka dadka aad bay u isticmaalaan saamis ahaan bay uga dhigaan cash ahaan bay uga dhigaan aad bay u isticmaalaan batee ee kan laga dhigo een, tusaale ahaan sambuuska oo kale waa kee waa toonka sanuuga iyo libaaxa kaasaa laga dhigaa toon cas iyo toon cad bay kala yihiin toonka cas waa kaa u fatimiin badanba oo imika halkaa shiinaha iyo dhulkaa waa ku qaali batee kilo wax la siiyaa boqol doollar baa la siiyaa batee waa kalkuulka ugu fiican batee kalluunaasha marka kaas xagee xagee laga soo dabaa xeebtee laga keenaa jabuuti iyo somaliland baa wal- walaaya oo wakti biskilayso wakti biskilayay waa jilaalka oo kale Een, dhallinyaradii la shaqaysa ma idinkaa bara mise iyagoo tababaran bay idin yimaadaan oo waan tababarnaa oo seminaaro aan qabanaa sidaa loo soo dabo sida loo iibiyo sida badda loo galo sida loo soo qabto intaba waan samaynaaba ee maxamed adigu waxaa tahay naaquudihii doonta ama darawalkii doonta qofba siduu u yaqaano een imise maalin bay kuu qaadataa inaad kalluunka ka soo qaado een meeshii laga dabayey ee aad keento een gudaha magaalada ama goobaha lagu iibinayo wallahi walaal marba waxba ay nagu qaadataa mar saddex casho mar afar casho mar toddoba casho marba wax sadba wax soo saarku siduu soo baxo Een, kalluunka aad soo saartaan noocyada ugu badan waxaa jira toon waxaa jira eh, kaxash waxaa jira eh, deereg adigu noocyo fara badan xeebahee ugu badan oo kalluunkaasi kala duwan aad ka soo jilaabataan aad ka soo qaadataan saylac oo kale sida lugayo oo kale eh, xeebahaasoo dhan ilaa berbera eh, karin meesha la yidhaaho waan gaadhnaa markaan doonno ilaa maydh ilaa xiis ka waran intii aad ku dhex jirtay shaqadan badda maxaa kuula yaabadnaa badda dee waxyaalo badan baad ku arkaysaa waxyaalo badan oo kala gedisan oo aad kaaga ficiyay waad arkaysaa ha waxaa jira mar ay doonyo nala digeen oo ay naga hoos baxeen oo aanu dee khatar siganayo wallaahi waxaan ku yidhi maskadaada xoog xoog bay u shaqaynaysaa marba waxbay soo keenaysaa marba waxbay gocanaysaa marba waxbay adigu dee go-aamo badan bay soo saaraysaa marka markay doontii idinla degtay sideed isku badbaadiseen waxa la yidhaha seef garayn baa jirta oo laysku seef gareeyo dee marka doontu kaa digto ama aad eh, dee khatar kusiga dee dhibi kugu dhacdo marka waxyaalaan isku xidhxidhan
sagaal saciid faarax ayaa warbixintaasi jabuuti inooga soo dirtay haatanna waxaad ku soo dhowaataan qasiido ka mid a ergadii furqaan waxaa ku luuqeynaya cabdikariin faarax qaarey jiir
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد dabadeed ayaan low waxa eebba kaa wacay cirka oogadiiso nabawgeeya ugubo amranoo la yaablo abuurtii fardahalo uunkuna qofyahayo ashkiraa ku qaado carshigaa ilbiriqreed iriduhu furmeeno allaheenna weyn baad afti kala hesheeno noloshiyo iftiinku kuu soo igmadayo gaaliyo islaamku uu arrimi ku yiriyo
محمد وعلى آل سيدنا محمد
wartaad ka akhrisay dhambaalkee ummadoo dhan shirisee arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseenoo iimaansan waayeen aayadaha qur-aankee dhegaha ka owteen ula jeedadaadii adyadda carruuraha gardarrada abwaanada uushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eeddooda waataad u adkaysanayse waan waanta eebbiyo amar baa sugayse goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quustaa addin lagu cadgoostiyo abbaan duulayaashii ka irdhoobay diintee ashahaada diidiyo ibliisiyo dhashiiba badar lagu umaado lagu arax wareemo ajariya jahaadba birta loo afaysto waa beri aroorya uxud layska helayo eebiyo gantaalba lagu wada idlaado dhiiggii ordaaya oodaha la tegayo ololkii xunaynba boqorkiiyo ugaaskii indhashoodu duusho goobtii axsaabba axan loogu kariyo utunkaa maqnayd baad aarkeeda gudato kabcada ajarankii nafta lagula eerto libta lagu aroosta xaramaynku iido usgagii ka maydho waxa laysku aaminay dabadeed adaa yidhi aaway ku aaway ambaqaad higaado addiyaa bilaal dhammideed adduunyada afarteeda waaxyood u ogaanka gaarsii addiyaa bilaal awliyada qarsooniyo iilkiya xabaala aamiinta maqashii addiyaa bilaal
waa tahay qasiidadaasi nebi ammaanka halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a weli waxaad dhegeysanaysaanna barnaamijkii madasha dhalinyarada barnaamijka dhalinyarada dhegeystayaal markaan waxaad kusoo dhawaataan ciyaarihii nuur xasan nuur ayaa la diyaaraa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxda golden state ee gobolka california ayaa ku guulaysatay koobka kubadda koleyga dalka maraykanka ee sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka kadib markii ay xalay ka bidisay mid ka mid ah ciyaaraha kama dambaysta ahaa kooxda cleveland cavaliers oo ka dhisan gobolka ohio kooxda golden state waxa ay ku badisay boqol sagaal iyo labaatan dhibcood halka kooxda kale ee kasoo horjeeday ay keentay boqol iyo labaatan dhibcood waxay ahayd markii labaad oo xidhiir ah saddexdii sano ee lasoo dhaafay oo ay kooxda golden state warriors ay ku guulaysanayso koobka kubadda koleyga ee dalka maraykanka dhinaca kubadda cagta haddii aan eegno kooxda kubadda cagta a c milan ee dalka talyaaniga ayaa waxa ay la soo wareegtay weeraryahankii kooxda f c borto ee dalka bortuqiiska andre silva ciyaaryahan andrea silva ayaa waxa uu ku biiray kooxda milan isniintii shalay isaga oo saxiixay heshiis shan sano ah milan waxa ay ku iibsatay ciyaaryahankan soddon iyo siddeed milyan oo lacagta yuurooda ah waxa uu bedeli doonaa weeraryahanno fara badan oo ay doondoonaysay oo uu ka mid ahaa weeraryahanka kooxda reaal madrid alvaro morata iyo laacibka kooxda torino ciyaaryahan piloti ciyaaryahankan ayaa ah laacibka afraad oo a c milan ay la soo wareegayso bishan gudaheeda waxay hore u keensatay ciyaaryahanka lagu magacaabo matiyo mosakiyo franka kesi iyo ricardo rodrigues hadda waxa ay doonaysaa ciyaaryahan ka ciyaara dhinaca qadka dhexe naadiga yuventus ee dalka talyaaniga ayaa lagu soo warramayaa in ay u jeysatay sidii ay u heli lahayd ciyaaryahanka garabka uga ciyaara kooxda lester ee dalka ingiriiska riyaad mahres xiddigan ka soo jeeda waqooyiga afrika ayaa waxa uu dhowaan ku dhawaaqay inuu doonayo inuu ka tago kooxda lester ee dalkaasi ingiriiska ciyaaryahanka reer aljeria mahres ayaa waxa uu door weyn ka ciyaaray guushii la yaabka lahayd ee ay lester ka gaartay horyaalka ingiriiska xilli ciyaareedkii isaga oo u dhaliyey toddoba iyo toban gool yuventus ayaa ku jirta suuqa kala iibsiga waxaana ay doonaysaa ciyaaryahan ka ciyaara garabka midig ee weerarka iyo laacib ka ciyaara dhinaca qadka dhexe dhinaca ingiriiska ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan eegno weeraryahanka kooxda arsenal alexis sanches oo ah jir u dhashay dalka jili ayaa wax uu ka walwalsan yahay in kooxda arsenal ay u diido inuu ku biiro kooxda manchester city arsenal ayaanan doonaynin in xiddigan ay ka iibiso koox ka mid ah kooxaha horyaalka ingiriiska haddii ay taasi dhacdo ayaa waxaa laga yaabaa in uu aado kooxda bayer munikh ee dalkaasi jarmalka weeraryahankii hore ee kooxda manchester united zalatan ibrahimofich ayaa waxaa la sheegay inuu wadaxaajood kula jiro kooxda los angeles galaxy ee dalkan maraykanka ibra oo ah shan iyo soddon jir ayaa kooxda manchester united ay iska fasaxday toddobaadkii aanu ka soo gudubnay waxaa la filayaa in uu ka mid noqdo ciyaaryahanada cuslaaday ee ka ciyaara dalkan maraykanka dhanka kalena weeraryahanka kooxda chelsea iyo xulka sbain diego costa ayaa isu diyaarinaya inuu ka tago kooxda kadib markii uu tababaraha kooxda chelsea antonio conte uu fariin qoraaleed ugu sheegay in uusan ugu jirin qorshihiisa xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan ayaa la filayaa in uu kaga tago kooxda si ammaah ah lama oga halka uu aadi doono waxaase la sheegayaa in laga yaabo in uu sugo in uu ku biiro kooxda atletico madrid dhinaca sbain warka ugu weyn ee dhinaca suuqa kala iibsiga ayaa ahaa maanta weeraryahanka kooxda kubadda cagta atletico madrid iyo xulka faransiiska anton graceman ayaa waxa uu u kordhiyey heshiiska uu kula joogo kooxdiisa isaga oo saxiixay qandaraas dhigaya inuu kooxda la sii joogo ilaa iyo sannadka labadakunlabayoabaatanka weeraryahankan ayaa waxaa aad u doondoonaysay kooxda kubadda cagta ee manchester united dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa tahay nuur xasan nuur aad iyo aad buu umahadsan yahay ciyaarihii ayuu inala socodsiinayay dhegaystayaal sidoo kale haddaan idinku daro qodobada kale ciyaaraha kooxda kubadda koleyga ee muqdisho city ayaa xalay ciyaar ay la ciyaartay kooxda mombasa city kana tirsanaa ciyaarta tartanka magaalooyinka bariga afrika oo kenya lagu qabanayo waxa ay ku badisay dhibcood halka kooxda mombasa cityna ay la timid iyo dhibcood kulanka labaad waxay dheeli doontaa kooxdaasi isla caawa waxaana ay la ciyaari doonta kooxda jubasiri ka socota ee dalka sout sudan kooxaha kale ee tartanka ka qayb qaadanaya marka laga tago kooxda muqdisho city oo muqdisho matalaysa waxa ay yihiin koox ka socota nairobi koox ka socota daarisalaam oo tanzaniya iyo mid kambala ka socota marka laga tago kooxda jubba oo iyana markaasi la ciyaari doonta kulanka ugu soo horeeya kooxda muqdisho city dhegeystayaal wixii ciyaarahaas kusoo kordhana waan idinla socodsiin doonaa bal jacfar aan ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey jamaalow qodobka aan dhegaystayaasha usoo qabanayno waxa uu yahay maxkamadda sagaalaad ee racfaanka ee magaalada san francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha maraykanka donald trump uga mamnuucay muddo sagaashan cisho ah inay maraykanka ku soo galaan muwaadiniinta lix waddan oo ka mida dalalka islaamka oo ay soomaaliya ku jirto dhammaan garsoorayaashii qaadayay dacwaddan ayaa isniintii si wada jira uga soo horjeestay amarka kumeelgaarka ah ee madaxweyne trump uu soo saaray labadii bishii maaj qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiray madaxweynaha waa in uu daliilo ku filan u keenaa in dadkaasi ay yihiin kuwa dhaawici kara danaha iyo ammaanka maraykanka maadaama madaxweynuhu uu ku doodayo in uu maraykanka badbaadinayo
aad iyaad baad umacsan tahay jacfar oo mid ka mid a qodobadii wararka ugu waaweynaa inoo dulmarayay ayuu kaasi haa dhegeystayaal gunaanadka idaacadda ayaanu kusii dhowaaneynaa mar kale dhinacii khasiidooyinka nabi ammaanka inuu u weecanno
Thank you.
qasiidadaasi iyo codkaasi macaan ee sahre axmed jaamac ayaanu ku soo gebagabeynaynaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aniga oo ah jacfar kukay iyo jamaal axmed cismaan iyo sandheeraba waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo